lama karaahiyeysto yacni sunne ayuu yidhi salaada ka horreeya intay aayaddu kora noqotay imaamku waxaan ahayn maxaa yeele asbaabtii dee karaahada keenaysay ayaa iyadu meesha ka baxday haddii laakiin intii aan cadceeddu aanay kor noqonin ay tahay dee waqtulkaraahiya ayay dhacaysaa imaamka isaga waxay leeyihiin dee ficilka rasuulka sala allahu alay slam ayaanay arrintaasi ka sugnaanin faslun fi takbiiri takbiirtii ayay u fasal yahay iyo kibaarashadii ciidda ka takbiirtuna laba ayay u qaybsantaayo mursal iyo muqayad mursal yani mid la sii daayey ama mutlaqna waa iyo mid muqayada oo meel lagu qayday markaa ta muqayadkaahi waxa weeye waa ciiduladaxada saddexdan cishe ayaa mutashriiqa la yidhaha ciiduladaxada ka dambeeya takbiirta salaadaha marka la tukado dabadood la qaado waxaa la yidhaahdaa takbiir muqayada oo xilligaasun bay ku qaydantay takbiiraayintooda kalena mursal baa la yidhahdaa ama mutlaq yundabu waxaa la sunneeyaa altakbiiru takbiir ayaa la sunneeyaa biguruubi shamsi wayadkulu waqtuhaa waxaanu ku galayaa biguruubi shamsi aayadda dhicitaanka laylata alciidi ciidda labadeeda habeen fi lmanaasili guryaha waطuruqi wadooyinka walmasaajidi iyo masaajida walasuwaaqi iyo suuqyada birafci sawti maca rafci sawt iyadoo weliba sawtkana kor loo qaadayo wal adharu adharna waxa weeye idaamatuhu in la daa'imayo takbiirta xataa yuxrima alimaamu ilaa imaamku uu ka gelayo bisalaati alciidi ciidda salaadeeda waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa takbiir in la kibaarta ayaa la sunneeyaa oo markay cadceeddu dhacdo labada habeenee ciidda ciidulfidri iyo ciiduladaxada in la kibaarta ayaa la sunneeyaa markay cadceeddu dhacdo walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum waxaa markaa laga sheegay inay yidhaahdeen culimo farbadan ama imaam shaafici uu ka mid yahay ciddadaasi inay tahay tiradii soomka yacni si aad tirada u dhammaystirtaan ilaahayna dabeed u weynaysaan waxa uu idinku hanuuniya dee markay dhammaato waxaana lagu kibaaranayaa guryaha dhexdooda iyo wadooyinka iyo masaajidda iyo suuqyaalka yacni meel kasta oo dadku ay ku sugan yihiinba waa ay kibaaranayaan birafci sawt maca rafci sawt ayagoo weliba sawtkooda kor u qaadaya sidee shicaarka ciid oo u muuqdo oo la ogaado qowlka adharkiina waxa weeye in la daa'imayo takbiirta inta uu imaamku ka gelayo salaada ciidda ilaa inta uu salaada ka xidhanayo takbiirta waa la wadaya walaa yukabiru kibaaranaya alxaaju ninkii xaajiga ahaa laylata aladxaa habeenkii cidaladxada isagoo kibaaranaya bal yulabbi talbiyadii ayuu la imanaya walaa yusanu lamana sunneeyo laylata alfitri habeenka laylatlfitriga caqiba salawaati salaadaha dabad lama sunneeyo fil asaxi asax haddaan qabano wa yukabiru lxaaju ninkii xajinayey waa kibaaranayaa min duhri yowmi naxri maalintaa yowm naxriga duhurkeeda laga bilaabo wa yaxtimu waxaanu ku gabagabaynayaa bisubxi aakhiri tashriiqi maalmaha ayaam tashriiqa la yidhaata ugu dambaysa subaxeeda wa kayruhu xaajiga kayrkeedna ka huwa xaajigunbuu la mid yahay fila qari haddaan qabano wa fii qowlin qowlna min maqribi laylati naxri laylatu naxriga maqribkeeda ayuu ka bilaabaya wa fii qowlina min subxi carafata carafa subaxeeda ayuu ka bilaabaya wa yaktimu waxaanu ku gebagabaynayaa bicasri aakhiri tashriiq ayaam tashriiqa maalinta ugu dambaysa casarkeeda walcamalu camalkuna calaa haadaa kan ayuu ahaaday oo kaas ayaa lagu camal falay waladharna waxa weeyaanu isagu yukabiru waa kibaaranayaa fii hada alayaami maalmahan lilfaa'itati salaadii tagtay waraatibati tii raatibada ahayd wanaafilati iyo tii sunna ahaydba waxa uu leeyahay sheekhu ma kibaaranayo ninkii xaajiga ahaa ee xajisanaa habeenka ciiduladxada bal wuxuu samaynayaa talbiya labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka talbiyadaas ayuu isaga la imanaya maxaa yeele talbiyadaas ayaa isaga shicaar u ah maalintaa ciidda marka halkaas waxa uu kaga hadlaya takbiirtii mutlaqa ahayd halkana wuxuu ku ishaaraya markaas takbiirtii muqayadka ahayd wuxuu ihi lama sunneeyo habeenka ciidulfitriga salaadaha dabadood in takbiirta la qaado bilaa saxiixasa haddaan qabanno maxaa yeele waanay soo aroorin ayay yidhaahdeen sidaas ayaa raafici markaas iyo nawaawiga ay kutub fara badan oo ay leeyihiin ayay ku rajaxeen aanigu wuxuu leeyahay yusanu qolka labaad mee waa sunna oo waa fiican tahay saas ayaana dadka badihoodu ay sameeyaan marka waxay isku haystaan uun habeenkaa ciidda maqrib iyo cishaa iyo subax marka labadaas saddexdaa salaadood laga baxo waa la takbiiranayaa iyo lama takbiiranayo oo qolkaa isaguna lama takbiirayo wuxuu leeyahay dee takbiirta muqayadka ah waxa iskala hun ciidulabxada iyun baa lehe tan kale ma laha qalbigaa kasoo horjeedan wuxuu leeyahay maya wuu takbiranaya ninkii xaajiga ahaa waa kibaaranayaa buu leeyahay salaadaha dabadood laga bilaabo duhurka yowmanaxriga maalinta tobnaad ee ciidda waxau leeyahay sheekh wuu kibaaranayaa salaadaha dabadood ninkii xaajiga ahaa ee xajka gudanayay laga bilaabo duhurka maalinta yowmanaxriga yani waa maalinta ciidda tobanka maxaa yeelay waxay leeyihin waa salaadii horeeya dee minagu ku tukanayay waana waktigii ay talbiyadiisu ay dhammaanaysay waxaanu ku gabagabaynayaa takbiirta subaxa maalinta ugu dambaysa ayaamu tashriiqa leanna waxay leeyihin waa salaada ugu dambaysa minagu ku tukanayay sida xaj bay noogu badanta insha allah kayrkii oo xaajiga aan ahaynin xaajiga ayuunbay la mid yihiin qowlka asharka haddaan qabanno oo ayaguna duhurkaas ayuunbay ka bilaabayaan maxaa yeele xujaaja inbay dee dadku maalmaha ay taabicu yihiin qowl baa isagu wuxuu leeyahay maya kayrkii xaajiga kayrkii wuxuu takbiirta ka bilaabayaa maqribka habeenka yowmanaxriga habeenkaa ciidda maqribkeeda ayuu ka bilaabaya subaxa iyo mutashriiqa ugu dambeeya ayaanu ku khatimaya qowlna wuxuu leeyahay may wuxuu ka bilaabaya subaxa maalinta carafa subaxa maalinta sagaalaad ayuu ka bilaabaya waxaanu ku khatimaya casarka maalmaha iyo mutashriiqa ugu dambaysa saddexda cisho ee ciidda ugu dambaysa casarkeeda ayaanu ku dhammaynaya walcamalu calaa haadaa wuxuu yihi imaam nawawi camalka ay markaa dadku ay ku camal falaana kan ayuu ahaaday buuhi kan dambe bimacnaa waa tarjiix uu rajaxayo sida uu kutub kaluu leeyahayba uu ku rajaxay rawdo waxa uu ku tilmaamay inuu adhar yahay cinda almuxaqiqiin adkaarna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qowlka asaxa adhar waxa weeye buu idhi inuu qofku ma labaad ama ha dhadigaado inuu kibaaranayo ayaamahan salaadii tagtay uu maalmahan dhexdeeda tukanayay iyo salaadii raatibada ahayd iyo tii sunnaha ahayd mid kastaba waa kibaaranaya wa siiqatuhu almaxbuuba siiqadiisa la jecel yahay ee sunnaha ahina allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd taas weeye wayustaxabu waxaa la sunay an yaziida inuu kordhiyo kabiiran bimacnaa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wasubxaana allahi bukratan waasiila inuu taa kordhiyana waa sunna waxau leeyahay sheekhu siiqadiisa yani sunnaha ah ee la jeclaysay waxa weeye allahu akbar alla weyn allahu akbar allahu akbar inuu saddex jeer saa yidhaahdo kadib wuxuu odhanaya laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar laba jeer ayuu taa odhaya walilaahi alxamd ilaahay ayaa mahadle waxaana sunnaa buuhi inuu kordhiyo takbiirta saddexaad ee allahu akbar kabiira yani kabiiran qura maaha allahu akbar baa ka horeysa allahu akbar kabiira ilaahay ayaa weyn weyni kabartu takbiiran yani ilaahay waan weyneeye weyneyn mahad fara badanna ilaahay ayaa leh ilaahay ayaa nasaan bukratan waasiila maalinta gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambana ilaahay ayaa nasaan oo xumaan ka dheer waxaa kaloo markaasi raaciyaan laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ila iyaahu ilahay cid aan hayn caabudin mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun iyo laa ilaaha ila allahu waxdahu sadaqa waxdahu wanasara abdu hazama wacaza jilda wahazama alaxzaaba waxda yani intaana way sii raaciyaanoo iyadoo ruddiisa ay isu daba haysa iyo wax yani aan sunnaa loo haynin dana sidaas baa isii wanaagsan un bay yidhahdeen kollay dhawaaqeedana halkaa damba waa yar qalda laa ilaha waxdahuda lasii odhanayo waa waxaad moodaa inuu qalad ku yeeshay laa ilaha ila allahu waxdah yani insaa loo reebo ayaa wanaagsan walow shayduu haddii ay ka markhaati kacaan markhaatiyo yowma halaathiina maalintii soddonaad qabla zawaali zawaal almaro biru'yati lhilaali inay bishii arkeen alleylata almaadiya habeenkii tagay aftarna waa furina wasallayna alciida ciiddiina waa tukanaynaa ee wain shahiduu hadday ka markhaati kacaan bacda alguruubi cadceedda dhicitaankeeda kadib lam tuqbali shahaadatu shahaadadaa lama aqbalayo ow bayna zawaali waalguruubi ama zawaal iyo guruub dhexdooda ayay ka markhaati kaceen aftarna waa furayna wafaatati salaatu salaadiina waa tagtay wayushracu waxaana la sharciyo la jireeyey qadaa'uhaa in la qadeeyo mataashaa waktiguu doono fil adhari adhar haddaan qabano wa fi waqiila waxaa la yihi fii qowlin tusallaa min algadi ada'an beri ayaa la tukanayaa iyadoo ada-a waxau leeyahay sheekhu haddii ay laba markhaati ama markhaatiyo fara badani ay ka marakacaan maalintay rabadaan soddon ahayd ayadoon cadceeddii xaggan u iilanin inay bishii arkeen bishii inay arkeen ayay ka markhaati kaceen yani shuwaal bilashadeedii ayay ka markhaati kaceen habeenkii tegayna arkeen wuxuu lee waana furaynaa ciiddiina iminka ayaan tukanaynaa iyadoo addaa haddii ay suurtagal tahay dee in laga gaadsiiyaa xilligaas ayuun baa la tukanaya leanna waktigeedii weli waa joogaan haddii ayse marakacaan intii cadceeddi ay dhacday cadceedda maalintii soddonaad intay dhacday hadday yidhaahdaan bishii shuwaal bilashadeedii habeen horaan aragnay lam tuqbali shahaada waxaa leeya markhaatiga la aqbali maayo salaada ciidda oo keliya maxaa waxay leeyihiin ay ku cileeyeen shuwaal dee yaqiin ahaan bay usoo gashay oo soomkii soddonka cisho dee waa dhammaaday shahaadadoodan iyo markhaatigoodana wax macnuu inoo leeyahay ma jira salaadii ciidda inuu inoo diido mooyaane kaama aqbalayna bay leeyihin ciiddiina berri baan iyadoo addaa iska tukanayna haddii ay ka markhaati kacaan zawaal iyo quruub intii cadceeddii ay ilatay ase aanay dhicin ayay ka markhaati kaceen aftarna waan iska afuraynaa salaadiina waa tagtay adanimo wayushracu qadaa'uha mataasha waxaana la jideeyo la bannaan in la qadeeyo xilliga la doono maalinta baaqigeeda iyo berrito iyo waxa kasii dambeeya biladari haddaan qabano sida dee salaadihii kaleba ay ahaayeen sida fadliga badana maalintooda inta hadhay in la qadeeyo ayaa wanaagsan haddii ay suurtagal tahay inay isu yimaadaan haddii kalena berrito uun in la qadeeyo ayaa u wanaagsan si aanay dee dadka yani xaadirka iyo isuyimitaankaasi aanu u dhaafin qiila waxaa la yidhi buri qowl ayaa isagu waxa uu tilmaamay in la tukanayo in la tukanayo qowl baa isagu wuxuu leeyahay waxaa la tukanayaa berrito ayaa iyadoo adaa la tukanayaa iyadoo adaa ayaa berrito la tukanayaa maxaa yeelay dee in lagu qaldamo bishu waa wax iska fara badan markaa shicaarkaa weyni yani sidaa ku tegi maayo bay leeyihin ayow baabu salaati lkusufayni labada madoobaad salaadoodii ayuu baab yahay markaa kusuufayn waa cadceeddii iyo dayaxii khusuufaanna waa la yidhaahdaa oo mararka qaarkoodna khusuufaan bay ka cabiraan mararka qaarna khusuufaan sida laakiin afsaxa ee wanaagsani waxa weeyaan in kusuufkana cadceedda la yidhaahdo khusuufkana dayaxa la yidhaahdo culamada qaarkoodna sidaas ayay cagsiyo waxay kusuufna waa dayaxa khusuufna waa cadceedda taas ayay cagsiyeen culamada qaar waxay idhahdeen kusuuf waa marka uu madowgu bilaabmo ayaa labadoodaba la odhanaya khusuufna waa qeybtiisa dambe waana waxyaalaha ay yidhaahdaan ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa bimacnaa haddii ay kulmaan oo labadoodiba ay meesha ku wada yaallaan ida ijtamacaa oo dayax iyo cadceeddii meesha ay ku wada yaallaan iftaraqaa xagga tasmiida way ku kala baxaan oo khusuufu shamsi iyo khusuufu lqamar baa la odhanaya haddii ay iftiraaqaan oo ay kala tagaanna oo mid qurhuna meesha ku yaalaan ijtimacaa xagga tasmiyada way ku kulmaan iyo magaca oo khusuuf adeedii walaalaa khusuufna dayaxi baa odhan karaa markaa salaadaasna in markaa loo tukanayo madoobaadka iyo daya dayax iyo adeedda madoobaadkooda in la tukanayo culimadu waa ay ku ijmaacsan yihiin waxaa kaloo u daliishadaan aayadda qur-aanka ee alla ku leeyahy laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna ha u sujuudina cadceedda iyo dayaxa toon ee allaha abuuray u sujuuda bimacnaa markay madoobaadaan ayay yidhaahdeen axaadiisa ayaa iyaduna ku soo aroortay rasuulku sala allahu alay slam axaadiisa mid kamid a wuxuu ihi dayaxa iyo cadceeddu waa laba aayadood oo ka mid a aayadaha ilaahay waxyaalaha tusinaya ilaahay kelinimadiisa iyo karaankiisa uma madoobaadaan qof dhimashadii iyo noloshii toona markaase aragtaan tukada oo ilaahay barya inta ay fayd mayso waxa idinku sugani waa inaad tukataan oo ilaahay baridaan markaa maalintii inankii rasuulka sala llahu alay sl ibraahim uu dhintay ayay madoobaatay markaasay yidhaahdeen waxay u madoobaatay limowti ibraahim ibraahim dhimashadiisa kadib ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkan uu sheegay waanay soomaaliduba saasay qabtaayo yani nin weyn baa dhalanaya say carabi horeba ay u qabeen nin weyn ayaa dhalanaya ama dhimanaya ayay odhan jireen hiya cadceedda madoobaadku sunnatun sunno weeyaan fa yuxrimu wuu xidhanayaa qofkii biniyati salaati lkusuufi madoobaadka salaadeeda niyadeeda ayuu ku xidhanayaa wa yaqra'u lfaatixata fatxada ayuu akrinayaa wayarkacu dabeedna waa rukuucayaa uma yarfacu madaxa ayuu dabeedna kor usoo qaadaya uma yaqra'u dabeedna waa akrinaya alfaatixata faatixadu akrinayaa uma intaadan yarfacu waa rukuucayaa uma yactadilu dabeedna waa ka toosayaayo qubmaata ayuu isu taagaya uma yasjudu dabeed waa sujuudayaa fa haadihi tani ragcatun ragcad weeye uma intaadu yusallii haaniyatan mid labaad uu tukanaya kadalika sidaas oo kale walaa yajuuz ma banaano ziyaadatu rukuucin haaliin rukuuc saddexaad inuu kordhiyo litamaadi lkusuufi madoobaadkii haddii uu sii jiitao ama sii taagnaado in rukuuc saddexaad loo kordhiyo lama ogola walaa naqsuhu in la nusqaamiyo rukuucdina lama ogola lilinjilaa'i faydan ay faydinto iska caddaatay darteed fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu salaada madoobaadku waa sunna mu-akadahoo la adkeeyey dee rasuulka sala allahu alay wasalam sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen cadceed madoobaad waa u tukaday sida ibnu xibbaan iyo markaa keyr kale ay warinayaanna dayax madoobaadna wuu tukaday xadiidkaa hore aynu soo tilmaamayna rasuulku sala allahu alay slam markaa aragtaan tukada oo ilaahay barya ayuu yidhi waajibna maaha oo dee ninkii acraabiga ahaa reer baadiye ahaa markii rasuulku sala allahu alay slam uu sheegay shanta salaadood wuxu uhi hal calaya kayruha wax kale ma laygu leeyahay maya buu ihi inaad adigu iskaa sunnaysanaysa mooyaane marka haddaba kayfiyadeedii iyo qaabkeedii ayuu halkan noogu sheegayaa bal sida ugu yar waxay markaa wuu xidhanayaa qofkii biniya salaati lkusuuf madoobaad niyadeed yacni salaaddii madoobaadka isagoo niyeysan oo qalbiga ku haya ayuu xidhanayaa kadib markuu ducaalifitaax iyo tacaruudkiiyo la yimaado wuxuu akrinayaa faatixada faatixada markuu dhammeeyana waa rukuucaya dabeedna madaxiisa ayuu rukuucda kooga soo qaadaya halkii haddaba ay ahayd salaadaha kale in laga sujuudo ayada haddana dib ayuu qiyaam kaliya istaag kale u gelayaa oo wuxuu akrinayaa faatixadiibu mar labaad akriyaya dabeedna mar labaad buu rukuucayaa kadib ayuu dabeetana qumaatiisu tagayaa ridaal buu samaynayaa markaa dambe ayuu dabeedna labadii sujuudood uu sujuudayaa ayuu ku xasilayaa fa haadihi ragca waxau sheekhu uhi taasi waa ragcad kadib waxa uu tukanayaa ragcaddii labaad bu ayana sidaasoo kale ayuu u tukanayaa mana banaana buu hi in rukuuc saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad loo kordhiyo litamaadi lkusuuf yani haddii uu kusuufkii sii jiro oo madoobaadkii hadduu sii nagaaduu sii jiruu sii taagmo wax dheeraada la iman maayo rukuuco dheeraada mana nusqaaminayo oo labadii rukuucoodna miduun ku gaabin maayo faydan ay faydantay oo cadceeddii ay caddaatay ama dayixi daraaddii fil asaxi haddaan qabanno dee waxay la mid tahay un sidii salaadihii kale aan arkaanteeda looguma kordhaynin loogana nusqaaminahaynin ayuunbay la mid tahay qowlka labaad ee asaxa ka soo horjeeda isagu wuxuu leeyahy me waa la ziyaadina waana la nusqaaminaya dee ziyaadada rasuulka sala allahu alay wasalam saddex rukuucood uu samaystay riwaaya muslimku uu wariyaatay afarna waa la sheegay shanna waa la sheegay sida imaamu axmed iyo abu daawud iyo xaakim iyo ay wariyeen marka iyagu waxay yidhaahdaan oo shaaficiyada ay kaga jawaabaan axaadiida labada ragcadood tilmaantay saxiixin bay kusugan iyadaa ka mashhuursan kaasoo ka asaxsan daedna riwaayaadka kale waa laga horumariyey taas ayay iyagu horumariyeen wal akmalu sida ugu kaamilsana ugu dhammayska tareenna waa an yaqra'a inuu akriyo fi lqiyaami alawali istaagga hore bacda alfaatixati faatixati albaqarata suuraddaa suurat lbaqara la yidhaahdo wa fi thaani qiyaamka labaadna inuu akriyo ayaa la suneeyaa ka mi'atay aayatin minha laba boqol oo aayadood oo ka ahaaday albaqaro oo kale wa fi thaalisi qiyaamka saddexaadna miatin wa khamsiina boqol iyo konton aayadood oo kale oo albaqro ka aday wa raabicika afraadna miatan taqriiban yani boqol ugu dhowaan wa yusabixu fi rukuuci lawali rukuucda kale hore wuxuu tasbiixsanayaa qadra miatin boqol aayadood qadarkooda min albaqarati suurat lbaqara ka aday wa fi thaanii ka labaadna thamaaniina rukuucda labaadna sideetan wa haalidka saddexaadna sabciina toddobaatan wa raabicika badna khamsiina taqriiban ugu dhowaan walaa yutawilu sajadaati sujuudaha iyaga dheeran maayo fila saxi haddaan qabanno qultu waxaan haddaana waa weeye asaxiixu saxiix waxa weeye tatwiiluhaa dheeraynteedu sabata fi saxiixayni saxiixayn ayuu ku sugnaaday wanasa fi lbuaytiyi kitaabkaa buwaytina waa uu ku caddeeyey wanasa fi lbuwaytiy wuxuu ku caddeeyey anahu yutawiluha inuu dheeraynayo naxwa rukuuci rukuucdii oo kale aladii rukuucda qablaha ka horey wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu taa uu inoo soo sheegay waxay ahayd aqalkii iyo sidii ugu yarayd akmalka iyo sida ugu dhamayska tiranna waxa weeye inuu akrinayo istaagga hore marka uu faatixada iyo dee wixii ka horeeyey iftitaax iyo tacaawudkiiyo markuu la yimaado ee faatixadana uu akriyo albaqara suuratu lbaqara ayuu akrinayaa oo dhan haddii uu dee wanaajinayo u karayo haddii kale oo aanu ayadii wada dhammayn karayn oonu wanaajinayna dee qadarkeeda iyo in lamida ayuunbu akriyaya istaagga labaad ee ragcadda hore ay leedahay wuxuu isna akhriyayaa laba boqol oo aayadood oo kale oo suuratulbaqara ka ahaaday laba boqol oo aayadood oo suuratulbaqara ka ahaaday oo kale istaagga saddexaad ee ay ragcadda labaad leedahay boqol iyo konton aayadood oo kale oo baqara ah ayuu akhrinayaa istaagga afraad ee ragcadda labaad ay leedahay isna boqol aayadood oo kale taqriiban bimacnaa intaba wuu wada noqonayaa taqriibkaas ugu dhowaan yani in intaas ugu dhow yani in sidaa u go-an waxba looguma jeedo taxdiid maaha markaa meelaha qaarkood maraykan waxay ku caddeeyeen in istaagga labaad ali cimraan oo kale lagu akriyo ka saddexaadna nisa oo kale ka afraadna maa'ido oo kale waana yani in la dheereeyo ayuunbaa la doonaya un kaasi waxa weeye waa xaggii istaagyadii rukuucihii baa yimi wuxuuna tasbiixsanayaa buu yihi rukuucda hore ee afarta rukuucood ee labada ragcadood ku sugan ta hore qadar boqol aayadood oo suuratulbaqara ka aday oo kale rukuucda labaadna qadar siddeetan aayadood oo suuratulbaqara ka aday rukuucda saddexaadna qadar toddobaatan aayadood oo iyada albaqara ka aday rukuucda afraadna qadar konton aayadood taqriiban ugu dhowaan dhammaantood maxaa yeele dee dheerayni rasuulka sala allahu alay slam way ka sugnaatay iyadoon wax taqdiira aan lahayn markaa dee waxba taxdiid loodhanayo intaasun ayuunbaa lagu yar dhaweynaya iyaga sujuudaha lama dheeraynayo buu ihi fil asaxa qowlka asaxa haddaan qabano sidii dee fadhigii labada soo udhexeeyey ictidaalkii iyo oo kale nawaawidaa dabeedna ka damayima wuxuu ihi waxaan idhi qowlka saxiixa waxa weeye in la dheeraynayo saxiixaynna waa uu ku sugnaaday oo cadceed mudabati xadiis abi muusa uu warinayo kitaabka buwaysi waa nin lila yuusuf abu yacquub ibn yaxya alqurashi albuwaysi oo markaa reer masar ahaa oo kana mid ah araggii ugu waaweynaa atbaacda shaaficiya oo ninkii xataa markii uu sheekhu dhintay xalqadiisii isagu sii qabsaday oo ragga madhabka wariyaba lagu tilmaamo kitaabkiisa isaguna waxa uu ku caddeeyey in uu dheeraynayo sida rukuucdii ka horreysay oo kale yacni sujuudu rukuucdii ka horreysay oo kale ayuunbuu u dheeraynayaa oo rukuucada sow maynaan kusoo tilmaamay inta hore qadra miati min albaqara yacni rukuucda ka horreysay intay ahayd oo kale ayuunbaa iyadana u dheeraynaya marka halkaa saxiixu tatwiiluhaa wa habata qaarkood baa odhanaya fi saxiixaynina uu ku socnada halkaa wuu usoo gelinaya ama saxiixu saxiix waxa weeye tatwiiluhaa dheeraynteeda oo mubtado labaadna waad ka dhigto sabata fi saxiixayn wa tusanu waxaa la sunneeyaa jamaacatan jamaaca ayaa la sunneeya wayajharu waa la jaarayaa korayuu qaadayaa biqiraa'ati kusuufi lqamari dayaxa madoobaadkiisa akhrintiisa korayuu qaadaya la shamsi cadeeda maya uma yaktubu dabeedna uma yaktubu imaam imaamkii dabeedna khudbatayn laba khudbad ayuu akriyayaa biarkaanihima fi ljumca waxaan ku akriyayaa arkaantii ay labada khudbood lahaayeen jumcaha wa yaxusu waxaan ku boraya dadka cala tawbati tawba iyo wal khayri wa ficli lkhayri khayrka samayntiisa ayuu ku boorinayaa waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa salaada jamaaco ayaa loo sunneeyaa in laysku jamaacsado yani sida rasuulka sala allahu alay slam dee uu sameeyey kor ayaanu imaamku u qaadayaa iyo qofkii keli tukanayay dayaxmadoobaadka yani salaada dayaxmadoobaadka qiradeeda kor ayuu u qaadayaa maxaa yeelay iyadu dee waa salaad oo habeena mar haddii salaad layliya oo habeena tahay waa in qiradeeda kor loo qaadaa la shamsi laa salaata kusuufi shamsi cadceedda madoobaadkeeda salaadeeda iyada mayo qirada kor loo qaadi maayo waa la tiraysanaya waa salaad nahaaraya weeyaan kadib dabeedna imaamku wuxuu akhrinayaa sunnanimo intuu tukayay dabeed rasuulka salaat ayay ka sugnaatay laba khudbadood oo arkaanteedu ay sidii arkaantii khudbadu ay lahayd jumcaha oo kale leh waxaanu dadka ku boorinayaa towbadda inay markaa toobad keenaan oo dembiyaalka ay ka toobad keenaan iyo inay khayrka iyo wanaagga ay sameeyaan sida sadaqada iyo ilaahay baryadiisa iyo istikfaarta iyo xoraynta iyo saddex xadiiskii bukhaariba rasuulku sala allahu alay slam dadka uu ku faray waman adraka qofka soo haleela fii rukuucin awala rukuuc oo horaysa qofka soo haleela adraka ragcata ragcaddii wuu haleelayaa ow fii thaanin rukuuc labaad ayuu ku soo gaadhay ow qiyaami thaanin ama istaag labaad falaa ma soo gaadhin fil adhari adhar haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu qofka imaamkii ku soo gaadha rukuuc hore rukuucdaa hore ama ragcadda hore ha ka ahaato ama ta labaad ha ka ahaatee rukuucdii hore qofka ku soo gaadhay adraka ragca ragcaddaa wuu haleelayaa sidii dee ay salaadaha kalaba ahaayeen ama wuxuu ku soo gaadhay rukuucdii labaad isagoo ku jira ama qiyaamkii labaad ragcaddii hore ama toddoba ha ahaatee isagoo qiyaamkii labaad taagan ayuu soo gaadhay fala yudriku ragca yani ragcaddii markaa waxba kamuu soo gaadhay fil adhari haddaan qabanno maxaa yidhaha asalku waa rukuucda hore haa rukuucdan labaad iyo qiyaamkiisa iyo asalku waa rukuucda hore iyo istaagiisa rukuucda labaad iyo qiyaamkeeduna iska taabic oo kale ayuunbay ka dhigantah oo kaa horunbay iska raacsantay wa tafuutu waa tegaysaa salaatu shamsi salaatu kusufi shamsi cadceedda madoobaadkeeda salaadeedii waxay ku tegaysaa bil injilay faydan yani ay faydanto iska caddaato iyo wa biguruubiha dhicitaankeeda kaasifatan iyadoo madowa ay dhacdo walqamari salaadii dayax madoobaadkuna waxa ay ku tegaysaa bilinjilaayi yani faydan iyo caddaansho iyo wa tuluuci shamsi cadceedoo soo baxdaa lalfajri fajarkii maya fil jadiidi jadiid haddaan qabanno walaa biguruubihi hadduu dhacana maya khaasifan isagoo madow waxau leeyahay sheekhu waxay ku tegaysaa salaad cadceed madoobaadku injilaa iyo faydan ay caddaato haya rasuulku sala la sl wuxu leeyahy ra'aytum dalika markaa madoobaadka aragtaan fadcu llah wasalluu xataa yankashifa maa bikum yani ilaahay barya oo tukada intay faydmayso waxaa dushiina ahaaday ka inaan salaadi jirin ayaynu hadaa ka fahmaynaa haddii ay iska caddaato oo maqsuudkii dee salaada laga lahaa oo in ilaahay inaga fayda ah ayaa markaa caddaaday waxa kale oo hayana ay ku tagtaa salaadeedu cadceeddii oo dhacda iyadoo madow maxaa yeele dee intifaaceedii ayaa ku buraya dhicitaankeeda ama iyadoo iftiimaysa ha dhacday ama iyadoo madow ha dhacdee wixii looga baahnaa ayaa meesha ka baxay salaada dayaxmadoobaadkuna waxay ku tagtaa haddii dayaxii uu iska faydmo oo iska caddaado maqsuudkiidaa la helay iyo cadceeddii hadday soo baxdo isagoo madow maxaa yeelay dee xilliga cadceeddii unbaa la iska iftiinsanaya iftiinkiisii waxba loogama baahna bay leeyihin hadduu waagu soo dilaaco laakiin isagoo madow salaadii kuma tegayso fil jadiidi haddaan qabanno maxaa yeelay dee dulmadii iyo mugdigii habeenku waa sii joogaa dayaxa waana lagu intifaacsanaya qadiimku wuxuu leeyahay jadiid baynu nidhi waa ku tegaysaa yoma adwaanku dilacadii habeenkii teg markaa salaadiisii waa tag laakiin salaadiisii ku tegi mayso hadduu dhaco dayaxi isagoo khaasifo madow maxaa yeelay dee habeenkii ayaa jooga wuxuu la mid yahay isagoo markaa daruur galay oo kale walow istamaca haddii ay kulmaan kusuufun madoobaad iyo wa jumcatun oo wa fardun aakharu ow fardun aakharo ama waxaa kulmay madoobaad iyo faral kale qudima alfardu faralka ayaa la horumarinayaa in khiifa haddii laga baqdo fawtuhu tegitaankiisa wa ilaa haddii kaloon laga baqanayo falaa daraadar waxa weeye taqdiimulkusuufi in salaada madoobaadka la hormarinayo uma intaa dabe yakdubu wuxuu u khudbaynayaa liljumcati jumcadii ayuu khudbada u akhriyayaa mutacaridan lilkusuufi isagoo madoobaadkana u bambaxaya uma yusalli ljumcata dabeedna jumcadii ayuu tukanaya ee walow ijtamaca ciidun hadday kulmaan ow kusufun iyo wa janaazatun baa kulmay qudimat iljanaazatu janaazada ayaa la horumarinaya waxau yihi sheekhu haddii ay kulmaan madoobaad iyo jumca kulmay alceddi baa madoobaatay jumciina waa jooga ama madoobaad iyo faral kale ayaa kulmay oon jumco ahayn yani salaadihii kale ee faralka ahaa afartii kale ama du shantii kale ama duhur ama casar ama maqrib adugu madoobaad iyo waxa kulmay faral kale oon jumco ahayn qudima alfardu faralka ayaa la hormarinayaa waa goorma waa haddii laga baqanayo inuu tago oo waktigiisi inuu baxo haddii laga baqanayo faralkaas ayaa la horumarinaya maxaa yeelay dee ficilkiisa iyo faralkan tukashadiisu mid la waajibiyey weeye waktigiisuna weliba uu cidhiidhi yahay oo jumcadoo kale dee waa u khudbaynayaa kadib ayuu dabeedna tukanaya kusuufka ayuu dabeedna tukanaya oo iyana khudbadeeda u akriyaya oo haddii laga baqanayo inuu tago wa ilaa haddii kale oo aan laga baqanayn faralku inuu tago fal adhar qowlka adharki waxa weeye taqdiimu lkhusuf in la horumarinayo salaada madoobaadka maxaa yeelay ayada ayaa dee laga baqanayaa inay tagto oo ay cadeed iska caddaato kamar haddii waktigan faralku uu waasic yahay tan ayada ha la tukado madoobaadka waanu waxay yidhahdeen fududaynayaayo waxba ayada markaa sii dheerayn maayo mar haddii salaad kale ay ku daba jirto kadib markuu taa horumariyo masalan jumcadii oo kale muxuu samaynayaa jumcadii ayuu markaa khudbada horta salaadii buu tukanayaa salaaddii madoobaadka markaa madoobaadkana khudbadeedu way dambaysaa jumcahana way soo horeysaa markaa markuu salaadii madoobaadka tukiyo ayuu dabeedna jumcada khudbadeedii ayuu bilaabaya mutacaridan lilkusuufi isagoo khudbada ugula bambaxaya madoobaadkii oo wax kaga hadlaya markaa waxoogay unbuu kaga soo qaadayaa bay leeyihiin waxba qasadna ula iman maayo bay yidhahdeen wuxuunbuu kaga soo yar qaadaya si aanay iman bay yidhahdeen tashriikum bayna fardin wa naflin faral iyo nafli maqsuuda si aan meesha loogu kulmin oo kuma sii dheeraan maayo bay yidhahdeen oo gaarna ka dhigi maayo uma yusalli ljumca dabeedna jumcada ayuu tukanayaa halkaasuu khudbadiina midoo adoon kaga dhigaya labadaa khudbadoodee keliya labadii salaadoodna gaarkaas ayuu kala tukanaya haddii ay kulmaan ciidun wa jinaazatun jinaazada dambaa u taalla ciid iyo janaasaa kulmay ow kusuufun wa janaazatun madoobaad dayaxee macladay madootay iyo janaasa ayaa kulantay qudimat iljanaasa janaasada ayaa la horaysiinayaa maxaa yeelay dee iyadoo waxaa looga baqanayaa inuu ku dhaco taqayur iyo isbeddel markuu ku tukado ayuunbaa dabeetana la qaadayaa dabeedna salaaddii kale ayaa la tukanaya baabu salaati listisqaa'i roobdoontii salaadeedii ayuu baab yahay markaa istisqaa waa dalab suqya waa waraabdoonun luq ahaan oo taada iyo siintaas ayaa dalab bay faa'iideynayaan sharci ahaanna waxa weeye addoommada oo waraab ilaahay ka doona marka ay u baahdaan axaadiisna waa ku soo aroortay yani miduu rasuulku tukiyeeye miduu dadka farayba culimaduna waa ku ijmaaceen oo waa ku kulansan yihiin marka waxaanay u qaybsantaa saddex nooc mid ugu hoosaysa oo ay yidhahdeen waa iska duco mutlaqa ayaa lagu roob doonayaa dadkii oo kulansan iyo dadkii oo keli keli ah yani duco keliya hun inay ku roob doonaan iyo mid dhexe oo awsad oo in salaadaha dabadoodiyo khudbadda jumcada iyo ayana lagu roob doono taa ugu fadli badana waxa weeye taa salaada iyo khudbadda ee uu sheekhu inoo sheegi doono baab kale ayay sheegaan oo yidhahdaan xasan albisri ayaa laga wariyey oo wallahu aclam siday xasan albisrina uga sugan tahay arrintaas eedana waxaa la dhahaa istisqaad ilxasa manaa quruurux baa lagu roob doonayaayo intaasoo kun oo quruurux inta lasoo qaado ayaa dabeedna huwa aladi yunazilu lgaysa min bacdi ma khalad wa yansuru raxmatahu ayaddaas ayaa dhagaxiba intaa loo akrinaya oo dabeedna berked baa lagu daadinayaa biyo waxoogay kusii jiraano taana way sheegaan oo xasan albisri bay ka sugnaatay bay dhahan hiya salaada roobdoontu sunnatun sunno weeye cinda alxaajati marka loo baaqdo wa tucaadu waa la soconayaa haaniyan mar labaad wa haalisan iyo mar saddexaad in lam yusqow haddaan la waraabin fa in taahabuu hadday u diyaargaroobaan lisalaati oo fasuquu la waraabiyo qablaha horteed ijtamacuu way kulmayaan lishukri iyo waducaay wa yusalluuna cala saxiixi saxiix haddaan qabanana way tukanayaan waxau ihi sheekhu salaada roobdoontu waa sunno mu'akad oo la adkeeyey cinda alxaaja marka loo baaqdo baahi markay timaado ee biyo la waayo ama ay yaraadaan dadkaana ku filan roobkii uu la waayo ee abaar ay dhacdo markay biyihii qadhaadhaadaan ama ay milix noqdaan ayaa ay sunno tahay in la tukadaan markaa haddii ay dadki tukadaan oo aan la waraabin oo roobkii u di'in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba way tukanayaan maxaa yeelay ilaahay wuxuu jecel yahay dadka yacni ducada ku celceliya xadiidkii saxiixayna waxaa ku soo arooray inuu yidhi rasuulku sala allahu alay slam midkii waa laga aqbalayaa inta aanu degdegin aan taajiil samayn oo sidee buu degdegay wuxuu wuxuu odhanaya dacwatu falam yastajib lii ilaahay waan beriyo imu aqbalin ayuu odhanaya marka waa qof degdegay marka ama balaayo ducada kugu soo socotay baa ilaahay kaaga sarfiya ma wixii aad doonaysay buu ku siiyaa ama ilaahay dib buu kugu kaydiya marnaba qofka muuminka ee ilaahay baryaya ducadiisu meel la-aan dhici mayso laa haddii ay u diyaargaroobaan buu yidhi salaadii oo la waraabiyo ka hor intaanay salaadiiba tukanin ayuunbaaba roobkii uu qabsadayba ijtamacuu lishukri yani waxay u kulmayaan oo isugu imanayaan inay ilaahay uga mahadnaqaan waxa ay doonayeen inay weydiistaan siintaa ilaahay uu siiyey ayay ilaahay ugu mahadnaqayaan ay ku ammaanayaan lain shakartum laaziidannakum ilahay wuxu hi hadday gu shugridaan waa idin mahadnaqaya iyo ducayii alla bari inay sameeyaan oo ilaahay ay kasii baryaan yani inuu usii kordhiyo waana tukanayaan salaadii istisqadee roobdoonta ahayd shukran ayay u tukanayaan cala saxiix haddaan qabano siay ducada bay isugu imanayaan markaa khilaaf ayaa ku jira saxiix buu ina yidhi taanigu wuxuu le ma tukanayaan ee markaa loo baadun baa la sameynaya imankana baahin ma jirto kolleybana ummadda laguma kala mar haddii waabaanu nidhi waa la u soo baxa oo dabeedna daruurun bay arkeen midba waa noo soo bixi waay marka waxa wanaagsan in yani ilaahay mahadnaqiisa dartii loo tukado wayaamurhum limaamu imaamkii wuxuu farayaa bisiyaami halaaata ayaamin todo saddex cisho soonkood awalan oo hore oo israacsan iyo watawbati tooba ayuu faraya iyo wataqarubi ila llahi tacaala ilahay inay ugu dhowaadaan biwujuhi lbiri samafalka wejiyaalkiisa iyo walkhuruuj min almadaalim inay ka baxaan waxyaalihii madaalimta dulmiyada ahaa wayakhrujuuna waxay u baxayaan ila saxraai banaankii fi raabici maalinta afraad siyaaban ayagoo sooman fii thiyaabi bidlah oo maryihii shaqada welibana xidhan wa takhashucin ayagoo khushuuc ku sugan ayay baxayaan wa yukhrijuuna waxaanay saarayaan asibyaana carruurtii iyo washuyuukha dadkii gaboobay wakadal bahaayimu xooluhuna oo kale fil asaxi asax haddii aynu qabanno walaa yumnacu loona diidi maayo ahludimmati dadka aynu jidida ka qaadno alxuduura inay meesha yimaadaan loo diidi maayo walaa yakhtaliuuna binaa inana dhex geli maayaan waxau yihi sheekhu wuxuu farayaa imaamkii madaxweynihii dee ummaddaa u telinayay ama cidda dee madaamkiisa taagani saddex maalmood inay soomaan oo hore oo israacsan hali hadduu yahay dee sidii kuway markaa diintu tilmaamaysa dee loo dooranayo loo samaysanayo inay diintu ogaan ila waxa madaxda loo samaysay inay diinta ilaahay ogaan weeyaan wax kalaba inay qabtaan ma aheen kuwan maanta jooga iyagaaba ummadda ciqaabka haystaba iyagu ka yimid yani saddex maalmood inay soomaan ayuu farayaa oo hore oo israacsan markaa soomkaana yani wax gaara oo halkan roobdoonta ugu soo arooray ma jiro laakiin cumuum ahaanuun waxay yidhaahdeen xadiiskii un bay yidhaahdaan rasuulku sala ly sl saddex ducadooda lama heliyo qofka soomaniintu ka afurayo iyo imaamka caadilka iyo qofka madluumka dis bayhaqi uu warinayo markaa iyo tirmidi iyo ayaa noocaas oo ay yidhahdeen sanadkiisuna waa xasan ayaa saa ku soo arooray markaa qofka sooman ayaan ducadiisa la celinin taasun mooyaane wax gaar ahaaneed oo roobdoonta ugu soo arooray in loo soomo ma jiro saddex maalmood ayuu markaa farayaa in la soomo waxa kaloo farayaa inay dadku toobad keenaan oo ay wixii macaasi ahaa ay wadeen ay ka baxaan ay ka foqaan ay ka murugoodaan inay goostaan ee aynu noqonaynin iyo ilaahay inay ugu dhowaadaan wujuuhda birigee samafalku uu leeyahay xorayn sadaqo yani xilliga hadday addoomuhu ay jireen maxaa yeelay taas ayaa u rajo badan xagga ajiibidda yaa qom istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yursil isamaa calaykum idraara saayadda alla uu ku yidhi iyo inay ka baxaan madaalimtii dulmiyaalkii inay ka baxaan kuwii addoommada addoommada ku tacalluqaya dhiiggii cirdigii maalkii inay isu wada celiyaan waxaana dhici karaba roob la-aantan waxa keenay inay tahay wax ka dhashay yani dulmiga riwaayaadka qaar ay wariyaan xaakim iyo bayhaqiyo qole ma diidaan zakada ilaa waxaa laga xabaasaa roobka cabdullahi bin mascuudna ale marka ay miisaanka nusqaamiyaan ayaa laga nus ayaa laga manciyaa dhibicda roobka marka waxyaalahaas ayuu farayaa wayakhrujuuna ila saxraa'i fi raabici siyaaman fi siyaabi bidlah waxaanay baxayaan dadkii ayagoo imaamkiina la socda banaanka ayay u baxayaan dee si rasuulku sala lla samayn jiray midda labaad dadku inay farabataan baa laga yaaba dee masjid aanu qaadin maalinta afraad soomkoodii maalintay soomeen maalinta ku afaraa iyagoo sooman ayay baxayaan fii thiyaabi bidlah oo weliba dharkii shaqada xidhan yani sida ciidda iyo jumcaha iyo dhar cad iyo dhar cusubtoona loo soo xidhan maaye maryihii laysaga shaqaynayey ayaa la soo xidhanayaa dadku ay la imanayaan wa takhashucin wa fii takhashucin fii hiyaabi bidla wa fii takhashucin iyagoo dadku khushuucsanoo qalbigoodu xaadirsan iyo xubnahoodu ay xasiloon yihiin ayay imanayaan waxa kaley soo kaxaysanayaan carruurtii yaryarayd iyo dadkii waaweynaa ayay soo kaxaysanayaan maxaa yeelay dee ducadooda iyo baryada ayaa ajiibitaanka u dhow bay yidhahdeen culammadu maxaa yeelay ka weynna dee waa ka qalbi jirsa ka yarna dembiba male dhibkii bukhaarina wuxuu ahaa miyaa laydinku arsaaqaa ama laydinku gargaaraa ilaa ducafadiinna iyo kuwiina tabarta daran mooyaane riwaayo kale markaas oo sanad daciifa ku timi waxay markaa iyana tilmaantay haddii aanay jirin dhalinyaro khusuusan iyo bahaayin wax iska daaqayo odayaal rukuucsan oo bimacnaa rukuucda dabow dartii usoo gotay iyo cafuur yaroo wax jaqaya adaaba ayaa laydinku shubi lahaa kasta markaa mid ka midana nadmiyaru tiriyu lowlaa cibaadun lililaahi rukacu wasibyatun min alyataamaa rudacun wamuhmalaatun fi lfalaati rutacu suba calaykum alcadaabu laawjacu taas ayuu yidhi haddaanay jirin addoommo ilaahay u rukuucsan iyo carruur yaroo addoomaha wax nuugaya iyo xoolaha markaa iyaguna iska daaqaya dhulka banaanka haddaanay kuwaasi jirin dee cadaab ayaaba laydinku shubi lahay kuwaas ayaa laydinku naxarisanaya wakadal bahaayimu buu yihi xoolihiina iyaguna mayeedhaankiina waa kuna mid in la saaro ayaa iyadana wanaagsan oo meeshaa lagu tukanayo riyihii iyo naydi iyo wixii ay isla wada qaydiyaan fil asax maxaa yeelay dee iyaga lafdooda jadbiga iyo abaarta iyo waxa aynu ka cabanayna ayaa iyagana asiibaya soo gaaraya xadiiskana waxaa ku soo arooray in nebi xadiis uu warinayo daaraqun iyo xaakim iyo ay ku tilmaameen sanadkiisu inuu xasan yahay ayaa wuxuu tilmaamay nebi inuu ambiyada ka mid ahaa baxay isagoo rab doonaya dabeedna wuxuu arkay xabad yaroo quraanjaah oo lugaheeda kor u taagtay taas ayaa wuxuu ihi iska nuqda waa laydina jiibay yacni arrintaa quraanjadaa yar darteed ayaa laydinku ajiibey ma faqad suqiitum bidacwati kayrikum waxa kaluu yihi sheekhu qolada ahlu dimmada ahlu dimma waa xogay gaalada aynu jizyada iyo cashuurta ka qaadnay ay nagu dhex jiraan ee dhex shaqaysa alxuduur inay xaadiraan oo markaa meesha ay yimaadaan iyagana loo diidi maayo walaa yakhtalituuna bina inana dhex geli maayaane yacni gaarkaas waa inay inooga joogaan oo waxay dhamaan intaasoo dee ilaahay ciqaab buu kusoo dejiya haddaynu isku dhex darno uu inagula asiibaa dabeedee gaarkaa inaga hadlo waya ragcataani yacni sida ay dee culimadu ay nimankaa gaaladaa ay u qabeen ee kutubta ay u tilmaamaysa iyo sidaynu maanta inagu nahay waxa aada u kala gedisan weeye yani hataa gaaladaa inagu dee dhex nool yani waxay tilmaamayaan culimadu masalan haddii ay dee qof muslima ay soo wada dacwoodaan marka hore waxay dhahaan labada qof ee dacwanaya waa in xagga fadhiga iyo xagga eegmada iyo kulli lagu wada simaa iyo xagga hadalka haddii laakiin ay gaar iyo islaam waana lagu simay qofka muslimka la fadhiisiisna halkaa u soognaadaa oo aan la sharitin inagu maanta isagaynu kursi u kacina muslimkana waaba inaynu kadinka taagnaaba laga yaabaan ilaa xataa xad waxay gaartay inay maryo doorsoon qaadanayaanoo guryaha aanay inaga dheeraynayno ay xataa fardaha iyo xilligaa dee waxa ugu wanaagsan la fuulay fardahay ahay fardahana looma ogolaan inay fuulaan bay leh dabeeraha ayaa la fushiinaya dabeerahana waxa le weliba si dharara hosaynu cagaa uga kala ridna u fuuli maayaan dhinac bay u fuulayaan bay yidhahdeen marka yani sida culimadu ay ugu hadashay nimanka gaalada iyo sida aynu inagu maanta aynu isku nahay waxaad u kala gedisan weye hiyo ragcataane waa laba ragcadood kal ciidi oo ciidi oo kalaa laakin qiila waxaa lyaqra' fi haniyati ina arsalnaa nuuxan suuraddaas ayuu akriyaya walaa takhtasu biwaqti lciidi waqtigii ciidana ku gaar maha fil asaxi asax haddaan qabano wayakhdubu wuu khudbadaynayaa kal ciidi sida ciidi oo kale laakin yastakfiru llaha tacaala ilaahay ayuu dembi dhaaf weydiisanayaa bedela takbiiri takbiirta bedelkeeda wuxuu yihi sheekhu salaada roobdoontu waa laba ragcadood oo sidii ciidda oo kalea manaa xagga kayfiyada iyo qaabka waa salaadii ciidda oo kale oo in lagu furfuranayo toddoba ragcadda hore talabaadna shan lagu furfuranayo oo markaas eh, ta hore markaa qaaf la akriyayo talabaadna iqtarab la akriyayo si asaxaa ama sabixismo iyo qaashiyo la akrinayo yani ciiddii koo kale ayuunbay la mid tahay laakiin waxaa la yidhi buuri halkan oo qiil uu ku soo arooray inuu ragcadda labaad akrinayo iqtarab daba bedelkeeda inaa arsalnaa nuuxan suuradda sii akhriyaya aayadda iyada ayaa istikfaar koobsatay oo ay ku jirtaa kuna gaarna maaha waktiga salaada roobdoontuna waktigii ciidda ku gaar maaha sida saxiix haddaan qabanno ee wakti alaala waktigii kale la doono ayaa la tukanayaa maxaa yeelay de waa salaad sabab loo fadaard maca sababi waxay leeyiin waa salaad sabab loo sababteedaas ayuunbay la wareegeysaa sida salaada madoobaadka oo kale waanu khudbadaynayaa sidii ciidda oo kale ayuu khudbadaynayaa laakiin waxay ku kala bedelan yihiinuun ilaahay ayuu dembidaaf weydiisanayaa takbiirtii bedelkeed halkuu tii horena sagaal takbiirood kala yiminaya toddobana toddoba uu kala yimanayay ayuu astakfirullahi aladi laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuumu waatuubu ilay ayuu ta horena sagaal jeer odhanaya ta labaadna toddoba ayuu odhanaya taas ayaa u habboon bay yidhaahdeen yani xaaladda wayacuuq fi lkhudbati luulaa khudbadda hore wuxuu ku ducaynayaa allahuma asqinaa ilahuna waraabe kaysan roob mugiifan oo noo gargaara hanii'an oo yani wanaagsan oo aan wax nusqaamiyaa jirin marii'an oo ciribtiisa la mahadiyo marii'an oo daaq iyo ziyaadar kordhiya qadaqan oo dhibicya waaweyn ama biyo iyo khayrkiisa oo badan yahay mujallilan kaasoo dhulka wada caam yeela saxan kaas oo shuba dabaqan kaasoo dhulka wada daboola daa'iman oo daa'ima u jooga inta ay dantu ka dhammaanayso allahuma asqina alkayfa ilahu rabna warabi walaa tajcalna min alqaanitiin kuwa quustayna hanaga yeel allaahuma yalow inaanagu nastakfiruka dembi dhaaf ayaanu ku weydiisanaynaa inaka adu kunta gafaaran mid dembiga dhaafaada faarsili samaa samada iyo roobka ilahu noo soo dira calina gudkeega midraaran isagoo yani fara badan daran kaiiran maana madaran faiiran kaiiran isagoo yani darar badan oo soo noqnoqod badan ilahay uu noo soo diro waxau leeyahay sheekhu khudbadda hore wuu ducaynayaa oo ducadan imaamu shaafici ayaa markaa um ku wariyey waana duca markaa meelaha riwaayaad la ysaga keen keenay wuxuu odhanayaa allaahuma yaalow asqinaa ilaahay ow na waraabi hayfan alkhayf waa matar roob mugiifan yani mugiifta noo gargaara oo dhibaatadii naga saara hanii'an oo wanaagsan oon wax nusqaana wadanin marii'an kaasoo ciribtiisa la mahadiyo hungurmar leh mariican kaasoo reyc iyo daaq iyo barwaaqo leh hadaqan kaas oo dhibicyo waaweyn ama hadaqan kaiir almaai walkhayr yani khayrkiisa iyo bihiisu ay fara badan yihiin mujallilan kaas oo heriyeeya dhulka oo caam yeela ama dhulka ku giblo oo ku shaqla nabaad iyo daar na waa la yidhi iyo mid wada caam yeelana waa layidhi saxan kaas oo shuba oo bimacnaa dhulkaasi adag ugu dhacaa saxalmaa-u markay shubmaan baa la yidhaha iyo markay socdaani dabaqan kaas oo daboola ooda caam yeelo oo sii dabaqoo kala ku noqda daa'iman kaas oo jooga ilaa inta ay danta dadku ay ka dhammaanayso leanna haddii la idhaha weligiiba jooga dee cadaab buu noqonaya allahuma asqina alkhayfa ilaahay oo roobna waraabi walaa tajcalna min alqaanitiina kuwa quustayna ha naga yeelin allahuma inaa nastakfiruka ilaahay ou dembi daaf ayaanu ku weydiisanaynaa innaka aduu kun dhawacday afaaran mid dembiga dhaafeen